camaliyadda cadowga lagula beegsaday gudaha taliska ciidanka lugta ridada sagaal iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhanka kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha nofembar sannada labada kun iyo saddex iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniina saacaddu markay ahayd siddeeddii iyo shan iyo toban daqiiqo oo subaxnimo camaliyad istishaadiyaa la beegsadeen saldhigga ciidamada ridada ee xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho xerada ayaa camaliyadu ka dhacday ayaa sidoo kale ah taliska guud waxaa loogu yeero ciidamada lugta ee kooxda ridada soomaaliya camaliyadda oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa ka dhacday bartamaha xerada oo ay ku sugnaayeen ciidamo iyo maleeshiyaad ka tirsan ridada kuwaas oo ka mid ahaa cadowgii lagu soo jebiyey dagaaladii ashahadalla dirarka ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ku qaadeen wilaayaadka bartamaha soomaaliya gaar ahaan qaybo ka mid ah murtadiintii kasoo carartay wilaayaadka galgaduud iyo shabeellada dhexe khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa cadowga kasoo gaaray camaliyadda istishaadiga ah tirada hordhaca ee dhimashada cadowga murtadiinta ah inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa toddoba askari halka dhaawacu uu yahay lix iyo toban murtad oo kale tiradana intaasi way kasii badan kartaa mujaahidiintu waxay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel walbo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta ee duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله